looma ooyaanaan ahayn oo dalmaanu lahayn maaragta xoogan oo odhanaya shacabkii naga xirnaa baan rabnaa ama mas-uuliyiintii naga xirnaydaan rabnaa maanu lahayn dowlad noo doodaysa ma jirin inkastoo isku dayeen oo dadka lagama abaaldhacee maaragtay wasiiraddii markaas ahayd arrimaha dibadda fawsiya doctoresa fawsiya oo haddana xildhibaan ah ay mar warqad qortay warqadiina runtii saameyn badan ay ku yeelatay dalka laakiin wax sii dabagalay ma jirin dowladdu ma sii dabagelin marka sidaa la ajligeed taas waan dareemaynaa doldolaalladaas inay jiraan oo dowlad la-aan iyo inaan looma ooyaan nahay balse waxay ahayd inaan sharciga u sinaano ama cadaaladda aan u sinaano ummadda inaan u sinaano laakiin ma dhicin sababtana waxaa keentay waxay ahayd sharci xumada ka jira dalka iyo qaanuunka ay leeyihiin oo ah in maaragtay midabtakoor iyo laaluush iyo cunsurnimo iyo wax walba ay isu isu biirsadeen
adiga iyo maxamed cabdi xasan ee afweyne dalkaasi waxaad ku tagtaan safar ka hor xarigiina dadku warar kala duwanaa la yidhaahdaa in layna casuumay oo arrimaha u tagteen sidii barcadbadeeda loo soo afjari lahaa in documentary la sameynayo filim ku saabsan arrimahaas in arrimo kalaada u tagteen ilaa iyo hadda dadka aan ogeyn safarkiini aad ku tagteen halkaas maxaa u sheegi kartaa
safarkeennu safar iska cad u ahaa waxay ahayd burcadda afjarideedu annagu wax shacabka xibin iyo xeeb markaas ay go-aansadeenay ahayd inay inay afjaraan burcadnimadii burcadbadeednimadii waana ku guulaysteenoo aakhirkii labadii kun iyo labaiy tobankii aan ku guulaysanay arrinkaas maxamedna wuxuu ahaa dadkii nagala shaqaynayay arrinkaas ma ahayn inta badan dadku waxay ku qaldamaan waxay yidhaahdaan maxamed isagaa hadlay oo sheegay inuu burcad ahaa maxamed ma sheegin inuu burcad ahaa maxamed wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan dowladda islamarkaasna nala samaynayay arrinkan ah inuu soo jiido aqoon ahaan iyo khibraduna dheeryahuna na siinayay u isticmaalayna sidaa la ajilgeed waxaa timid in qolo media ama ama ama ah maaragtay saxaafadeed oo rasmi ahayd inay damceen inay brograam ka sameeyaan mashruuc ka sameeyaan sidii aan ula dagaalanay ama aan ugu guulaysanay lasoo afjaridda burcadbadeeda taas ayay ahayd ujeeddada aan ka lahayn aniga isaguba aan istusnayna waxay ahayd in deegaankan horumar ugu jiro oon dadka tusno annaga oon mashruucii aan soo wadnay laba sano iyo bar hay-ad caalamiyana aysanna caawin oo hal hay-ad oo caalamiya oo lacag lagu siisay mashruucaas ma jirin warqad aan dowlad u qoranayna ma jirin waxay ahayd wax ka yimid shacabka iyo baarlamaanka iyo mas-uuliyiintii isla markaasna ay ayagii dhameeyeen xoolaha taxi ama canshuurta aan ka qaadno dadka ayaan ku xallin jirna waxyaabaha qaar iyo alxamdulilah waxaan ku guulaysanay iyadoon dhiig badan ku daadan ayaan waxaan ku guulaysanay inaan soo afjarno burcadii maantana hal dhacdo kama dhicin sidii maalintii loo soo afjaray sidaa la ajligeed brograamka aan ku baxna wuxuu ahaa inaan soo bandhigno oon adduunka kale ama soomaalida kale la wadaagno qaabkii ugu fiicnaa ean ku guulaysanay burcadda ayadoon lacag caddaan ama ajanabi aanan qaadan hay-ada ajanabiya aysan waxbana siin hay-ada dawliya inkastoyna caawinayan dowladda federaalka oo labadii dowladmadadowlado isaga dambaysayba ay xog u ogeyd oy ogeyd arrinteenna ooy la wareegtay maaragtay raggii baracbadeedka ka tirsanaa ay la wareegtay ooy magangelyo siisay intii kalena ay tababar u furtay haddana waxay ahayd midaan uga hadlayna arrinkaas laakiin waxaa ku jira khiyaano iyo dabinaa ku jiray runtii la dagay ninka raggaana waa la dagi karaa ceeb maleh waxaa xalaal caligaad ka odhanaysaa mar idaga allah dago mar labaad daga sanaas dagay balse waxay ahayd khiyaano ku dhex jirtay arrinkaas aanan ku baraarugnay mar dambe inshaa